saray haatanna oo barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha xilligeena usoo gudbin jirnay dadka waxaa inoo haya waryaheena jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo hadahaayoo kale toddobaad walba aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a qormada toddobaadkanna waxaanu ku soo qaadanaynaa qorshe loogu talagalay in golaha deegaanka loogu sameeyo degmooyinka ay ka kooban yihiin maamul goboleedyada soomaaliya hase ahaatee waxaa keliya oo lagu guulaystay in la sameeyo laba degmo oo ka mid ah koonfur galbeed gobolka baay iyo bakool waa maxay sababta loo samayn waayey golaha deegaanada ee degmooyinka kale ee gobolka koonfur galbeed iyo guud ahaanba maamul goboleedyada kale ee ku jiray qorshaha in loogu sameeyo golo deegaan waxaa barnaamijka noogu martay agaasimaha hay-adda cilmibaarista iyo wadaxaajoodka ee loo soo gaabiyey c r d cabdulaahi xaaji xasan oo horey u ahaan jiray wasiirka beeraha iyo wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladda federaalka cabdulaahi xaaji xasan kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo guud ahaanba v o a waan ku dhowa jaamac waana ku mahadsan tahay fursadda aada siisay ugu horreyn waxaad bal nala wadaagtaa sidee ayuu ku yimid nidaamkan in laga shaqeeyo sidii maamulada deegaanka loo samayn lahaa yaase ka qaybgelayay
maamul samaynta degmooyinka dalkoo idil waxaa ka mas-uula wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka taasoo muddaba muxuu ahaa soo socotay barnaamijyo gobolladoo idil ay ku kulmayaan oo muxuu ahaa looga wada hadlayo habka ugu fiican ee loo samayn karo waxaa la sameeyey barnaamij weyn oo la yidhaahdo wadajir framework oo soo koobaya dhammaan degmooyinkii iyo deegaanada muxuu ahaa ee xorta ah maanta sidii maamul loogu samayn lahaa iyadoo ay wasaaradda arrimaha gudaha hogaaminayso sidoo kale wasaaradaha arrimaha gudaha ee maamul goboleedyadana ay ay toos muxuu ahaa ula xiriirayaan wasaaradii barnaamij marka dowladda federaalka iyo iyo xukuumadaha maamul goboleedyada ka soo baxay waa lagu fulinayay barnaamijkan maamul samaynta meeqa maamul goboleed ayaa ka qaybgelayay
guud ahaan hadda inta hadda maamulee jirta way ka wada qaybgeleen maamulka koonfur galbeed ta ugu horeeyo maamulka jubbaland iyo hirshabeelle sidoo kale galmudug afartaba way ka qaybgelayeen barnaamijka guud ahaan wadajirna way ku wada jireen oo qof walba doorkiisa ka qaatay shuruucda la samaynayo ilan waxaa ugu horeeyey in sharciyo la sameeyo maamul goboleedyo ay baadgareeyaan baarlamaankooda oo dowladaha hoose iyo mxuuaha maamulkooda sharcigaasa ugu darnaa oo mxuu ahaa la samaynayay oo ka wada qayb qaatay dowladahaas maamul goboleed iyo federaalkaba kaalinta hay-adda aada madaxda u tahay ee c r d maxay ahayd c r d sida aad u taqaanaan waa hay-ad in muddaa soo jirtay wadanka intay burburka uu jirayba ku sugnayd oo ummadda soomaaliyeed ka caawinaysay arrimo arrimaha bulshada dib u heshiisiinta maamul samaynta arrimahaas waa waxay u ahayd arrimo ay weligeed ku hawlnayd maamul samayntan hadda uguma horeyso oo waagii xilligii cabdullaahi yuusuf uu madaxweynaha ka ahaa goboladaas koonfur galbeed waxaa laga sameeyey maamul goboleedyo oo degmooyinka idil loo sameeyey oo ay c r d ay hogaaminaysay sidoo kale haddana mxuuha doolka aan ku lahayn waa kaas oo waay aragnimadaas aan hore ulahayn unbaan naloo soo doontay inaan maamuladaana samayno waxaana lagu bilaabay koonfur galbeed si tijaabaa in saddex degmo laga sameeyo kadibna haddii lagu guulaysto muxuu ahaa degmooyinka kale la gaarsiiyo waayahay koonfur galbeed ma degmooyinkii saddexda ahaa ee tijaabada ahaa laba ayaa hirgalay maxaa u sabab ahaa in ay labadaasi hirgalaan oo la dhammaystiro howlahoodii maamulka deegaanka in la sameeyo qorshaha wuxuu ahaa markii hore in maamulka koonfur galbeed saddex degmoo kamid a degmooyinka xudur berdaale iyo ceel berde in saddexdooda maamul degmo deegaan laga sameeyo waxaa lagu guulaystay in la sameeyo xudur iyo berdaale oo si wanaagsan loogu guulaystay taasoo sababtay in ummadaas deegaanadaas jooga mar hore muxuu ahaa labadii kun iyo lixdii waagaan sheegayo maamul laga sameeyo hore ceel berde abaabulkeedii intaan bilownay baan dhexda muxuu ahaa nooga istaagay sababta ahaydna xoogaha khilaafaad iyo waxbaa soo baxay marka maamulna lama samayn karo haddii uu khilaaf jiro in ilaa la xaliyo khilaafkaas iyo waxa keenay la ogaado marka arrintaas laakiin labadaa degmaa lagu guulaystay oo weliba noqday tusaale degmooyinkii kale u noqda oo oo haddana maantay aan muxuaha diyaar loo yahay in la aado hirshabeelle iyo galmudug iyo iyo jubbaba muxuaha ilaa iyo saddex degmo iyagana in laga sameeyo waayahay waan u imaanaynaa e maamul goboleedyada kale iyo waxa la qabanayo dhegeystayaal waxa aad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga oo washington aan idinkaga soo gudbinayno waxaa noogu marti ah agaasimaha hay-adda xarunta cilmi baarista iyo wadaxaajoodka cabdulaahi xaaji xasan waxaanan kala hadlaynaa oo uu nala wadaagaya sababaha loo dhammaystiri waayey in loo sameeyo maamul deegaan degmooyinka dalka ee maamul goboleedyada dhegeystaha koowaad ayaan u gacan haadinayaa dhegeysta adoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan bahda v o a oo ugu horeeyo ujeedaha barnaamijkan jaamac iyo agaasimaha ayn salaamay dhammaantiin waxaan jeclahay inaan weydiiyo agaasimaha hal su-aal oo ku saabsan golayaasha deegaanka la sameynayo waxaan ognahay wadanka in la dhahay waxaa la gelinayaa doorasho qof cod qof iyo cod ah ma laga yaabaa inay fududeeyaan sidii ay u dhacdee doorashadaas golayaasha deegaanka ee hadda la sameynayo mascuud aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay agaasime cabdullaahi waad maqlaysaa kusoo dhawow nacam mascuud waa ku mahadsantahay su-aashaas xaqiiqa waxay aada u faacidi doontaa qorshaha la damacsan yahay ee labada kun iyo labaatanka inay noqoto oo haba cod iyo muxuu ahaa qof taas sababaha keenay wey in muxuu ahaa deegaanada laga sameeyo dalkoo idil maamulo laga sameeyo oo ay dhexdooda iska doorteen waan ognahay doorashooyinkii hadda ka horreeyay soo dhici jiray habka loo samayn jiray kii ugu horreeyey oo oday dhaqameedyada muxuu ahaa iyagoo magacaabayay waada ugeedeen xildhibaanada kii ka dambeeyey hadda dhaweydna waa tii ilaa iyo konton qof oo muxuaha jifo walba laga keenayay saas lagu codeynayay laakiin kan hadda xiga aan sugayno labada kun iyo labaatanka waxaan ku rajo weynahay in dalkoo idin la gaarsiiyo maamulada degmooyinkaas aana degmooyinka unbuu ka imaan doonaa xildhibaanada iyo nidaamka suu yahay arrintaas aana qasbaysa in la gaarsiiyo wadanko inta xorta ah maanta la gaari karaba in maamul laga sameeyo waayahay dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeysta adoo magacaaga iyo meeshaa joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka assalaamu calaykum waraxmatullah magacaygu waa axmed nuur beyle jooga magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waan u mahadcelinayaa marka koobaad v o a iyo agaasimaha hay-adda c r d waxaan jeclaha inaan weydiiyo agaasimaha su-aal taasoo dhowr su-aalood weliba su-aasha koobaad waxa weeyaan imise waqti inta la-eg ayay qaadanaysaa dhamaystirka golaha deegaanada in lasoo dhiso oo ma jiraan rowl maab ama qaab loogu talagalay in loo sameeyo oo tilmaamaya waktiga la sameynayo iyo sida loo sameynayo siday ukala horeeyaan qodobka labaad ama su-aasha labaad on qaba waxay tahay doorka ay kuleedahay dowladda dowladda federaalku wax door miyay kuleedahay sameynta golaha deegaanka marka labada su-aal ayaan qabaa maasantihiin waayahay aad ayaad u mahadsan tahay cabdulaahi xaaji xasan waxaan u malaynayaa su-aasha koowaad inaad ka jawaabtay oo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa door weyn ku leh ayaad horey u tiri marka ta labaad kusoo dhawow waa mahadsan tahay axmed nuur sida uu jaamac sheegayba barnaamijkan maamul samaynta waa haddee waxay khusaysaa wadankii gudihiisa wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ayaa hogaamisa oo hagta barnaamijkan qorshihiisii horena keentay haddana iyadaa ka mas-uula oo muxuu ahaa wada marka doorka ugu weyn ayagaa ku leh doorka labaadna hade degaanadii laga shaqeynayay ama la sameynayay maamul goboleedyada ka dhisan baa ku shuqullay wasaaradda arrimaha gudaha annaga muxuu hay-ad ahaan keligeen maaha hay-adaha wax sameynaya hay-ado badan baa ku mashquulsan arrintan wadamo badan oo donarska oo muxuu ahaa ka qayb galayaa jira ma hay-adan keliya maaha hay-a muxuu ahaa dalkoo idil inay wax gaarsiiso kii hore aan samaynayna maahayn c r d oo keliya ma sameynay hay-ado dhowr oo kala duwan oo soomaaliyeed oo local ah ayaa iska shaqeeyey oo guushaas keenay haddana way ku iyagiibaa sidaas u wada dhowr meel bay wax ka socdaan annaga ta waxaan ka hadli karaa tanay khusayso keliya waa hay-adda c r d iyo hay-ad la yidhaahdo isa ayaa isla wada hawlaan waxaana ka koreeya hay-ad kaloo finlandesa waxaana fangareeya european unionka okay south western muxuu ahaa ama koonfur galbeedna ayagaa soo sameeyey haddana waxaan ku soconnaa hirshabeelle galmudug iyo muxuu ahaa jubba in la gaarsiiyo inta laga gaari karo ee xorta in la gaarsiiyo inta dhimanna aan muxuu ahaa aan ka sugno madaxda dalka iyo xilliga aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdulaahi xaaji xasan agaasimaha hay-adda xarunta cilmi baarista iyo wadaxaajoodka ee c r d waxaan u baaqayaa dhegeystaha saddexaad dhegeysta adoo magacaago saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka aada iyo aad baad u mahadsan tahay aniga magacaygu waa faadme ibraahim ismaaciil oo joogta magaalada hargeysa walaalkeen waxaan weydiinayaa maamul maamulka la idhaahdo koonfur galbeed waad garan kartaa gobolka hiiraan iyo shabeelladii hoose inta u dhaxaysa banaadir iyo hirshabeellaa u dhexeeya deegaanada mid walba dacal buu ka soo gaarayo marka hiiraan joogteed ooga u baxdo halkaasay koonfur galbeed ka soo gaadhaa halkaa markaad ka baxdo eed ilaa dinsoor ilaa iyo baardhowro hoosteega eryabaa si iminka loo kala siiray bayriika ma caddayn karo laakiin siday ahaan jirtay eed halkaa ka baxdo eed ka dhaadhacdo halkaa iyo buurxa kibad halkaa wadajiidho waan kuu kurxaadinayaaye ilaa iyo shabeelladii hoose aad tagteed maaragtay baraawo tagto eed marka tagteed asgooyo tagteed salambood iyo janaalaba tagto eryadaas oo dham waxa weeyaan koonfur galbeed waa dhul aada u ballaaran shabaab baa inta badan ay gacanta ugu jirtaa xal ma keenteen al-shabaab kula heshiisaan oo aada gobolladaasi aada ugu samaysaan barihii deegaanada sida iminka warku igu soo gaaro malaha laba degmo ayay ku jiraa iyaa maaragtay golaha deegaan kale taasi waa su-aal su-aal labaad haddaan kuu raaciyo walaalkayow maamulka koonfur galbeed dawladda dhexe markay noqoto hay-adaha ugu culculus ayuu wax ka yahay sida guddoomiyaha baarlamaanka wasiirka gaashaandhiga iyo qaybo fara badan oo kale waxaad moodaa marka dawladda federaalka boqonka la qabanayana gobasha baydhabaa la dhiga labadaas su-aalood waanaanay shaqo isku lahayn haddana waa gantaalo waan kugu dhufta walaalkayo waad mahadsantay intaasaan kuweydiinaya mahadsan waayahay aada iyo aad ayay umahadsan tahay faadumo waad agaasima waxaan umalaynayaa waad maqlaysay faadumo hadalkeeda soo dhowow faadumo aad aad umahadsan tahay waxaan ku faraxsan adoo hargeysa jooga muxuu ahaa koonfur galbeed iyo degmooyinkooda iyo tuulooyinkooda saa u tirinaya horta waa waa guul iyo farxad muxuu aha aan dareemayo su-aasha dambe iga daayo siyaasadeeta kale guud ahaan baan ka hadlayaa waa run oo wadankii al-shabaab baa haysataa kala balo bal ama ka badanba laakiin sida muxuu ahaa wadankoo idil ama dawladda federaalka ba ay ka go-an tahay oo xukuumaddu mar walba ay ku celceliso iyo dowladgoboleedka koonfur galbeedba maalin walba dagaal baa taagan oo nimankaa laga xulaynayo maalinba tuulo iyo degmaa laga qaadaya hadda anaga qorshaha iyagu waxay tahay in inta xunta ahee ay dawladdu maamusho inaan maamul ka samayno waxaanu ka sugeynaa xukuumadda federaalka iyo ta dowladgoboleedkaba inta harteen inay dhamaystiraan waana abaabulkeeda waa la wadaa waa tan haddaba ad sheegaysa bedhabalo gobol muxuu ahaa madaxdii oo isugu tagtay go-aanada kasoo baxay kamid ahayd in la xuleeyo dhulkii oo jidka wadadan dheer ee baydhabo iyo xabar isku xirtan la furo dadaalkaas dawladda wada anaguna garab baan ku siinaynaa laakiin ka hay-ad ahaan iyo hawsha kala qabashadeedu waxay u baahan tahay meel xor ahoo ay dawladdu maamusho in la helo si wax loo sameeyo waa tahay haddii aan halkaas hore uga dhaafno dhegaystayaasha waxaad horey carabka ugu dhufatay in deegaanada hadda loo sameeyey un ay yihiin laba ka mid ah koonfur galbeed oo markii ugu horreysay loogu talagalay saddex in lagu tijaabiyo waa maxay caqabadaha ka hor yimid in midii saddexaad la dhammeeyo maamul goboleedyada kalena ay u gudbaan iyaguna tijaabo ama inay dardargeliyaan hawsha sidaan horeba u sheegay saddexdaas degmo ayaa loogu talagalay qorsho u ahaa xudur degmada dardaale iyo degmada ceel darde waxaa lagu guulaystay oo si weliba muxuu ahaa cajiib ahoo internationalka iyo federaalka iyo levelka iyo meel walba laga soo qeyb galay muxuu ahaa maamul oo degaan oo laga sameeyey xudur iyo dardaale ceel darde waa degmadii saddexaad bay ahayd waxaanu ka bilownay abaabul iyo kicin iyo muxuu ahaa in muxuu aha barnaamijkii laga bilaabo arrintii waxaa hakiyey oo keliya ma ahayn wax weyn laakiin bulshadii meesha deganayd oo dhexdeeda khilaafaad yaryar iyo wax kasoo baxeen oo u baahatay in muxuu ahaa muddo la siiyo oo ayagu ay saxaliyaan arrintaasaa loo hakiyey haddana nasiib wanaag inta ay dib isugu noqdeen oo weliba xildhibaanadii federaalka ee kasoo jeeday deegaankaas iyo kuwii koonfur galbeed intay meeshii tageen ummadii ay muxuuha lawada hadalsiiyey heshiis laga sameeyey oo maanta waxay diyaar u yihiin in dib loogu noqdo oo hawshii la dhamaystiro waxaana ku rajaweynahay qorshahan hadda la bilaabayo ee isteejyada kale lagu aadayo in marka hore lasoo dhamaystiro ceel berde kadibna aan meelahan kale aadno ayaan ayaan ku rajaweynaha insha allah waayahay dhegeystayaasha mid ka mid ah waxaa su-aalihiisa ku jiray bal inaad nala wadaagto qaacidooyinka la isticmaalayo waxaa nagu maqaalo ah labada magaalo oo lagu guulaystay oo xudur iyo bardaale in ay dadku qaarkood weliba intooda badan aysan raalli ka ahayn sida wax loo fuliyey waxaa na soo gaarayo in nidaamka la raacay uu ahaa nidaamkii xilliga aaraareeda ay maamulada samaynaysay oo waagaa wax lagu jaangoynayay sida loo kala xoog badan yahay sida deegaanada loo kala degan yahay aan lagu jaangoynayn qaacidada isticmaalaysaan maxaa ka mid ah
horta qaacida aan anagu samaysanay oo aan wadano ma jirta ee qaacida ay muxuu ahaa xukuumadda ama ama dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay samaysteen ama ay qoreen qorshihii ama sharcigii dowladaha hoose ee degaankaas ayagaa sameeyey oo baarlamaanka baasgeliyey sharciga aan ku shaqeynayna aan ku soconay kaas buu ahaa sharci kaleo aan anaga wadanay ma jirin daaniyan waxaa kaloo jiray fikrada ama sida caamka waa la ogyahay maanta wadankii inuusan xur ahayn oo meel walba laisku dhegan yahay daaniyan degmooyinka xudur iyo iyo baldaale ee maamulka laga sameeyey hareerahooda idil waxaa muxuu ahaa nabad kama jirto oo oo ummadii maka isma kala socon karto okay mana la gaari karo maantay in tuulooyinkaas ama ama degmooyinkaas dadka degan oo idin la keeno degmadii oo ay doorasho raba ka dhacdo oo muxuu ahaa lama samayn karo laakiin waxaa la samayn karay inta muxuu ahaa degaankaas degan ileen maamul horaa loo soo sameeyey oo labadii kun iyo lixdii ka hadda ay sheegaya waaye ha ahaado maamul waa markuu cabdullaahi yuusuf uu madaxweyne ahaa maamulkaas oo muddo shaqaynayay ilaa ay al-shabaab mxu ka saarto habkii kaas oo u dhisnaa un baan haddana ku shaqaynanay malabaad in saas loo dhiso ilan haddii aanu nidhaahno hadda un baan istiranayna ama tuulo walba ama meel walba ama qofkii kii hore ku dulmanaaba hadda xaq la siinayaa welitaan ma gaarin oo awooddaas aan ku tagno tuulooyinkii iyo meel walba lasoo ogaado oo cidda degan iyo cidda ka maqan iyo laakiin maadaama maamul hore u jiray oo meeshaan muxuu ahaa number oo laisku ogaa iyo qabiil walba intuu leeyahay iyo taas un baan raacnay ma ahayn xaq reali laakiin waxay ahayd wax oo lagu socon karo waayahay agaasime waxaan rabaa bal inaad nala wadaagto xilliga aad ku guulaysateen inaad labadaa degmo xudur iyo bardaale aad u samaysaan maamulka si ay dhegaystayaashu u fahmaan waktigii ka dambeeyey in dadaal la sameeyey iyo in kale
waxaa mxuu aha labada degmo soo gebagabeeyey sanadkan sanadkii dhamaaday ee labadii kun iyo laba todobaiyo tobankii aakhirkiisii degmada xudur baa ugu horreysay oo soo dhamaatay ilaa octoober november december january waxaa nala gaaray muxuu ahaa degmadii gardaale si nadiifa oo inta joogtay ay ku qanacsan yihiin oo doorasho xodahoo sanduuq loo dhigay oo muxuu aha counsilkoodii ummadii meesha deganay deegaankaas ay iska soo saareen bay iska doorteen waxaana goobjoog ka ahaa caalamkoo idil wax muxuu ahaa masuq maasuq iyo iyo sheeko kalena kamay jirin oo meesha kama muuqan oo ummaduna ay ku faraxsanayd waxaa keliya taa sheegaysa oo run ah amba aan qirayo inay jiraan dad badan oo kii hore ku dulmaraa oo oo cabanay way jireen laakiin annaguna waxaan u cadaynay inaanan markaas aanan awood u lahayn inaanu xaqooda keenno oo aan ogaano meelahay degan yihiin numberkooda iyo tirakoob iyo aanan heli karin laakiin hadda maadaama aan rabno meelaha ay xukuumaddu ay hayso in maamul oo ummaddu ay u dhan tahay in laga sameeyo taasun baan ku soconay muddo mid walba waxay naga qaadatay saddex bilood mid walba waayahay cabdullaahi xaaji xasan waxaa la isweydiinayaa oo hadallada na soo gaaraya ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn caqabadaha howlahan loo dhammaystiri layahay inay tahay siyaasad arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada oo madaxda maamul goboleedyadu aysan danayneyn in uu dhasho shacab awood u leh inay iyagu maamuladooda doortaan iyagu wax soo saaraan sidaas la-adligeedna ay door bidayaan inuu usii shaqeeyo nidaamkan odayaasha ay xildhibaanada soo xulayaan arrintaas maxaa ka jira adigta ma qabo haddii aan dowladaha maxay hayto maamul goboleedyada aanay raali ka ahayn in maamulo degmooyinka laga sameeyo waxaasoo juhdiana ma galeen marka aan aan lahaa federaalka muxuu ahaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee sharciyada u samaysa ee nidaamkan iswaafajinaysa shuruucda muxuu ahaa gobolada kale iyo maamul muxuu aha goboleedyada laftooda shuruuc samaysay oo lagu shaqaynayo si loo sameeyo degmooyinka idil iyagaa hormood u ah arrinta inay dhacdo oo ay hirgasho ma qabo aniga inay muxuu aha ay diidan yihiin ama ay ay ka cagajiidayaan maya iyagaa ugu horeeyo oo dabdar gelinaya taasu really ma aha hadal runa ma aha waaya dhinaca kale haddaan fiirino ooda dhacameed siday u kala koreeyaan baa loo kala qaadaa baa la yidhi beeraleyduna waxay dhahaan minjo dhooqo midba mar baa la siibaa waxaa la isweydiin karaa inta maamul goboleedyada oo sida aad carabka ku dhufatay intooda badan la tacaalayo deegaano laga haysto lagu mashquulayo maxaa diiday in gobolka banaadir ee caasimada dalka dowladdii federaalka ay degan tahay nabdoon in loo ogolaado dadka degan lix iyo tobanka ama toddobiyo toban degmo waxa ay yihiin maamuladooda inay iyagu soo doortaan wallahi jaamac su-aashaa kama jawaabi karo guud ahaan haddaan uga jawaabo hade caasimadii dalka waa muqdisho waan ognahay degmooyinka intay ku qaybsan tahay nidaam baa ka jiro oo deegaano degmo walba guddoomiya iyo maamul baa jira duqmagaalada jiro ay ogtihiin nidaam baa ka dhisan meelaha hadda aan aan aan wax ka samaynan waa meelaha aan nidaam ka jirin oo haddii wax jireenna al-shabaab uu burburiyey in hadda dib muxuu ahaa maamul dawleed loo sameeyaan raadinaynaa laakiin gobolka banaadir iyo sheekadiisu waa arrin gaara oo caasimada sharciyadeeda iyo nidaamkeeda iyo baarlamaanka iyo xukuumaddan ka sugeynaa kaasu ugu dambayntii maxaad loo wadaagi kartaa dhegaystayaasha oo aad isleedahay waa la gaari karaa ka hor doorashada la filayo labada kun iyo labaatanka waxaan hubaa sida uu madaxweynaha dalkaba uu sheegay oo uu yidhi muxuu ahaa kadi kadib dhici mayno waana dhacaysaa doorasho xur ah oo ah walmaan walmbood waa ku dhacsanahay waa la qaban karaa wayna dhacaysaa ilaahay idinkiisa sida xukuumadda federaalka ay ka go-an tahay ayay dowlad goboleedyaduna ay muujinayaan annaguna keligeen mehe inta muxuu ahaa hay-adood ee maxaliga ahoo arrimahan ka shaqaysana waxaa ka go-an inay muxuu aha ay ka dhabeeyaan meelaha muxuu aha xurta ah aan samayno inta aan ku guda jirno muxuu aha samaynta meelaha xurtaana la xoreeyo inta kale si muxuu aha degmo walba ha dhowto ay doorashooyinkaas dhici doona ay ay u fududaato insha allah cabdulaahi xaaji xasan agaasimaha hay-adda xarunta cilmi baarista iyo wadaxaajoodka ee c r d aad iyo aad ayaad u mahadsantaha adaa mudan jaamac thank you dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aan uga hadlaynay maamulada loo sameynayo golaha deegaanada maamul goboleedyada dalka oo uu marti inoogu ahaa agaasimaha hay-adda xarunta cilmibaarista ee wadaxaajoodka cabdulaahi xaaji xasan intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa tan iyo kulantideeda dambena waa jaamac buulo jaamac jaamac brasle oo idin leh maqal dambe oo xiisa leh